الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على رسول الله mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa kasoo qaybgalayaasha qiimaha badan xildhibaanada madaxda axsaabta wakiilada madaxda ururada bulshada aqoon-yahanada iyo kasoo qaybgalayaasha kale waxaan doonaya halkan inaan si gaar ah aan uga mahad celiyo intii ka soo qayb gasho oo dhan waxaan kaloo xusayaa oo halkan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee iska xil saaray tababarkan iyo shirkan shanta casho aynu ku soo jirray ee hadda gebagabadiisii aynu ku jirro labadii saddexdii cashee hore waxaynu qaadanay aqoon iswadaarsi iyo aqoon kala kororsi iyo waayo waayaarnimo qaybsi labadii cashee u dambeeyena waxa ay ku dhammaadeen falanqayn iyo gorfayn siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan natiijada ka soo bixi doontaa shirkeenna waxa weeye waa shan tugu horeysaa waxa weeye waa hage aan ugu talageli doono insha allah biidnillahi alkariim inay ku shaqeeyaan wakiilada somalilan eeee dibadda jooga iyo hagee aanu doon inaanu u samayno safiirada ajanabigaa ee somalilan jooga waxaa kaloo kasii bixi ka soo bixi doona siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan oo qoraala waxaynaanu ku tala jiraa inaanu samayno guddi heer qaran ah oo loogu talagalay inay ka shaqayso ictiraafka somalilan waxaa kaloo kasii kasoo bixi doona filim loogu talagalay in lagu duubo shantii casho ee ina soo dhaafay ee ku saabsanaa waxaan idhaahdaa tababarka iyo gorfaynta siyaasadda arrimaha dibadda inkastoo labadii cashe u dambeeyey aynu wax badan ka taabanay siyaasadda arrimaha dibadda haddana arrinka uguarrinka ugu muhiimsan ee mar walba laga hadlayay ee intii kana la xidhiidhay wuxuu ahaa arrinka ictiraafka amba aqoonsiga marka haddaynu su-aal isweydiino odhanaysa maxaa laynoo aqoonsan waayo iminka afar iyo labaatan sannadood baynu aqoonsi raadinaynay maxaa laynoo aqoonsan waaye yaa hor taagan aqoonsigeena runtii guddoomiyaha ucid ayaa adeerto oo arrinkaa taabtay waxaa laynoo aqoonsan waaye waayo soomaaliya ay nagu dhegan waaba intaaba haddii maanta soomaaliya go-aansato in layna ictiraafo waa layna ictiraafay waxaa kaloo inayna hor taagan dad u arka inaanay dantooda ahayn ictiraafkeena marka geedi socodkii aqoonsigeenna ma halkaasaynu kaga hadhaynaa maadaama qolaasaynu haysato mise waynu ka hawlgelaynaa si kaleynu uga hawlgelayna dabcan waynu ka hawlgelaynaa inagoo ku kalsoonoo aaminsan inaynu ku qancin doono caalamka inaynu xaq u leenahay dhinacaad ka egtaba mid sharci mid siyaasadeed mid nabadeed iyo mid bini aadamnimoba inaynu xaq u leenahay in layna ictiraafo oo aynu ka naqsan doono laakiin siyaasadda dibaddu guud ahaan way ka ballaadhan tahay aqoonsiga oo keliya haddii aan matalan kasoo qaato siyaasadda dibadda ee waddankan oo jaarkan oo kenya oo kale shan tiir bay siyaasaddoodu leedahay dibadda waa tiirka nabadda iyo tiirka dhaqaalaha tiirka qurbajoogga tiirka dhaqanka iyo tiirka deegaanka innaka runtii tiirarka inoo mudani waxa weeye waa tiirka xagga security-ga amba difaaca tiirka dhaqaalaha difaaca iyo dhaqaaluhu waa waa cudud wey lagugu tixgelinayo waxna lagugu siinayo dabcan tiirka isaga qurbajoogga laftigiisa siyaasaddeena wuu ka mid noqonaya iyo tiirka dhaqanka isagu shalay iyo maantaba waxaa la soo jeediyey talooyin aada u badan oo mug leh oo qiimo leh anu runtii waxaana dadka marka wax loo xil saaro isku mashquuliya isku hawla oo wakhti badan siiya wakhti badan baan siiyey oo aan ka fekeray aqoonsiga somalilan laakiin shalaya maanta waxaa halkan iga soo baxay afkaar badan oo runtii aanan haynbaba waxaa runtii arrin aada iyo aada u qiimo badan kolley waxaan filaya qof walbana inuu ka faa'iidaystay oo wax qiima looga soo baxay haddaan soo koobo talooyinkii halkan laga soo jeediyey waxaan qortay qiyaastii ilaa laba boqol iyo laba qodob baan qortay laakiin haddaan iskusjila isku soo celceliyo waxaan ka soo saaray siddeed iyo konton qodob haddaan wax ka tegey waa ay xasuusin doontaan waraalla way usoo gudbin doontaan talooyinka la soo jeeday markaa waa kuwan iyo waa kuwan somaliland saaxadda caalamka ha ka muuqato saaxiibadii afrika aynu ku lahaan jiray xidhiirhkoodii dub ha loo bilaabo oo ay ka mid yihiin south africa ghana zambia senegal nigeria saaxiibada aan ku marti qaadno doorashada soo socota siday noogala soo qeyb geli jireen doorashooyinkii hore markhaati haynoo noqdaan aan ka faa'iidaysano dadka somalilan ka soo jeeda ee meelaha sare jooga amba ganacsatada ee waddamadaa jooga siday xidhiidh inoogu sameeyaan caalamka kaalin aada iyo aada u mug leh ayaynu kaga jiraa oo ah ilaalinta nabadda ee kaadhka aan isticmaalno saaxiibadeenna soomaaliya jooga iyaga laftigooda sidii berigii hore aynu ula xidhiiri jiray eanu hawlgelin jiray ha laga fekero sidii loo hawlgelin lahay wadahadallada innanka iyo soomaaliya noo bilowmay ha la derdergeliyo wakiiladeenna dabadda inoo jooga si fiican ha loo maalgeliyo sidii wakhtigooda oo dhan ay u siiyeen qadiyadda somalilan wakiiladeena dabadda jooga waa inay la shaqeeyaan madaxda somalilan oo dhan hadday yihiin kuwa xisaabta mucaaradka ka socda iyo hadday yihiin kuwa ka socda dowladda iyo xisbiga muxaafidkaba ha la sameeyo guddi sal ballaaran oo ka shaqaysa aqoonsiga somalilan arrimaheena guduhu qeyb weyn bay ka qaataan ictiraafka amba siyaasadda dibadda amba siyaasaddeena dibadda marka waxaynu u baahannaha marka hore inaku gudaheena in wixii ka jira amba inaga khaldan inaynu ka saxno waxaynu u baahannahay inaynu arrinka somalilan ku daro amba lagu daro ajendada ururada euda iyo igad iyo commonwealthka iyo euda saxaafaddu aada iyo aad bay muhiim u tahay waxaynu u baahan inaynu adeegsano saxaafadda caalamka iyo ta gudaha waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno siyaasad cad oo dibadeed waxaynu u baahanna inaynu hawlgelinno gurbo joog waxaynu u baahanna inaynu si xooga u xusno maalintii aanu xornimada qaadanay ee lix iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaynu u baahanna inaynu saaxiibo ku yeelanno baarlamaanada caalamka waxaynu u baahan inaynu saaxiibo badan ka samaysano qaaradda afrika waxaa laynagu sameeyey xasuub waxaynu u baahan inaynu ku garnacsanno xasuub bay laynagu sameeyey daraasad bay audu samaysay labadii kun iyo shantii waxaa loo baahan in dabagal lagu sameeyo waxaynu u baahannahay inaynu ka qayb galno shirarka auda iyo shirarka ururada kale ee lagu gahoobay waxaanu u baahanay inaynu yeelano qorshe cad oo ku saabsan sidii aynu aqoonsi gelnahay waxaanu u baahanay in saddexdii bilooba mar shirkan oo kale la isugu yimaado oo lagu garfeeyo halka waxay noo marayaan waxaanu u baahanay in had iyo jeer isticmaalo ereyga republic of somalia waa inaan somaliland oo keliya isticmaalin waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaallo sidii aynu ugu soo dabaali lahayn dowladda ingiriiska iyo dowladaha afrikaba inaynala qaataan qadiyadeeda waxaynu u baahannahay qaran ahaan dowlad baarlaman iyo axsaab inaynu iska kaashano sidii aynu u heli lahayn aqoonsi oo aanu inagu noqonin arrin cid gaari ay leedahay waxaanu u baahannahay inaynu inagoo ka faa'iidaysanayna wadiga cusubee siyaasadda aynu abbaaro dowlado harweyna aynu abbaari jirin waxaanu u baahannahay inaynu maadaama aqoonsigu yahay arrin aada iyo aada qiimay noogu leh inaynu maalgeliyo oo samayno sanduuq aqoonsi waxaanu u baahannahay inaynu xaqiijinno oo hubinno in doorashooyin xora xalaali waddanka ay ka dhacaan maadaama waxaynu ibnaa yihiin dimuqraadiyad deganaansho iyo xasilooni waxaanu u baahnay inaynu abuuro kay wax alaaliya wixii qoraal ah ee laga sameeyey somalilan waxaanu u baahanay inaynu xidhiir la yeelanno wax allaaliya wixii heeday caalamiya ee inaga saacidi kara amba garab inaga siin karaa geedi socodkaynu ugu jiro aqoonsiga waxaanu u baahan yahan xubin ka noqonno waddamada aan la ikhtilaafin ururka ilaya waddamada aan la ikhtilaafin waxaanu u baahan yahan ka qayb gallo shirarkooda waxaanu u baahanay inaynu guddi sal ballaadhan u samayno wadahadalka innaka iyo soomaaliya waxaanu u baahanay inu loobi karayno maaha waddamada afrikaanka oo keliya laakiin waddamada carabta laftigooda oo qadiyadeena ka dhaadhigayno waxaanu u baahanay inu la howlgelino ururadeena bulshada iyo baarlamankeena intaba waxaanu u baahanay inaynu isticmaalo documentskeena khaasatan baasboorkeena markaynu safrayno waxaanu u baahannahay in asxaabta magaca caalamka ku leh ee aynu leenahay inaynu adeegsano oo qadiyadeena qaadaan waxaanu u baahannahay wakiiladeena laftigeena inaynu xaqiijino inay waddankao dhan ay ka soo jeedaan zayrac marka laga bilaabo ilaa la isfarayo geedi socodka aqoondoonku waxa weeye waa waa process ama waajib jaranjarooyin badan leh markaa jaranjaro walbaba wax kastoo jaranjaro wal ina geynayaba waa inaynu ka faa'iidaysano waa inaynu kor u qaadno qarannimadeenna iyo dareenkeena qarannimo iyo muwaadinimadeena iyo inuu shirkan ka soo baxo baaq ay soo wada saaraan si wada jira kasoo qaybgalayaasha ugu mudan oo ah dowladda iyo baarlamanka iyo axsaabta iyo ururada bulshada marka talooyinkaasi waa waxaan si ku soo koobay talooyinkii laga soo jeediyey golaha dabcan waa talo markaynu siyaasadda aynu isku dabaridayno dee talooyinka wanaagsan waa qaadanayna laakiin way fiicanta in halkan la xuso talooyinkii laga soo jeediyey gedigoodbaba intaa waxaan uga gudbayaa halkaas ku dhammaaday runtii shirkeennii iyo gabagaba hadalkii gabagabadaba halkaas inoogu dhammaadeen waxaan baynoo harunin waxaan baynoo harunin sidii loo siin lahaa shahaadado wakiiladeenna laakiin baxda saxaafadda waxaan ka codsanayaa inay markaa ayagu ay arrinkeeda inoo dhammaaday oo iska rawaxaan